Suuqyada lagu iibiyo xoolaha ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa laga dareemayaa sare u kac ballaaran oo ku yimid qiimaha iibka xoolaha. Xoolaha sare u kaca ballaaran ku yimid ayaa waxaa ka mid ah ariga qaybihiisa kala duwan iyo lo'da kuwaas oo la kala siisanayo qiimo ka duwan qiimihii markii hore la siisan jiray. Qaar ka mid ah dalaalleyda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka warbixiyay sababta keentay in ay xoolaha ku yimaadaan isbeddel ka duwan qiimihii la siisan jiray sare u kac ballaaranna laga dareemo suuqyada xoolaha lagu iibiyo ee magaalada Beledweyne.
waxaa sare u kac ku yimid ee, maalmahan ee, xoolihii la- xoolihii ee, waxaana sababay in xoolihii ee, qiimahooda kor u kacaan waxaana sababay ama sabab u ah ee, xoolihii oo la dhoofinayo marka xoolihii waa ay sare u kac ayay keeneen ee, orgadii oo kale la gada jiray toddobaatan doolar afartan doolar hadda waxaa la gadayaa boqol iyo konton doolar ilaa iyo boqol iyo soddon doolar ee, dibidii oo kale ee, ayagoo la gadan jiray laba boqol iyo konton hadda waxaa la gadayaa saddex boqol ilaa iyo shan boqol ayay tageen ama afar boqol ee, afar afar boqol iyo konton ee, sababtaasna waa dibidii iyo orgadii iyo xoolihii qaybahooda kala duwan oo loo dhoofinayo wadamada carabeed ee sida sacuudiga iyo qaybahooda kala duwan ee, waxaana taas iyadana sabab u sii ah in ay isku sii diyaarinayaan dadka ciidul carafa ee, marka xoolaha sarukacaas ku yimaado waxyaalahaas ayaa sababay labadan beri waxaa jiro isbedelo oo ka dhacay dhanka xoolaha waxaa sababay in magaalada oo laga dhoofiyo xoolaha oo loo dhoofiyo dhanka carabta ee meelahaas loo dhoofiyo qiimaha isbedel weyn ayaa ka jiro hadda waxay marayaan aan urgida boqol iyo konton ilaa iyo boqol iyo soddon qiimihii horena waxay ahayd waxay ahayd afartan ilaa iyo toddobaatan sare u kacaan ku yimid qiimaha xoolaha la kala siiso suuqyada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ku soo aadaya xilli xoolaha ku nool Soomaaliya inta badan loo dhoofinayo wadamada Carabta si looga faa'iideysto Ciidul Carafa.